xoriyata qowlka ummadda somalilan cid alle cid hor istaagi kartaa ma jirto dastuurkaa noo ogol oo maxay sharciyadaheenna oo dhan baa noo ogol somalilan dawladdu dadkii soo doortay umay soo dooran inay dictatorship dadkan ay ku hayaan inay cabudhiyaanna looma dooran waxaa loo doortay inay horumarka waddanka ka shaqeeyaan aqoonsigeenna inay ka shaqeeyaan inay dadkan iyo dhalinyaradeenna maxaa hayd ay shaqooyo u abuuraan inay caafimaadkeenna ay maxaa hayd ka dhigaan caafimaadka caalamka inay danyarta wixii loo qaban lahaa ay u qabtaan in agoomaheena aynu daryeelno inaynu beeraheena hore marino waa kaa waxaa dawladda loo doortay laakiin looma dooran inay ka daba shaqayso un maxay ahayd labadii xisbi qaran maxay qabteen doobaa la qabanaya maxaa loo qabanaya de shaqooyinkaas maha shaqooyinka loo dirtay shaqooyinkii ka waaweynaa ba iyaka laga sugaya looga fadhiya maanta waxaa taagan yahay inaynu markii horena somalilan aynu maxaa aqoonsigeeni aynu raadsanayna maantana jiritaankeeni baa laynaga doonayaa inaynu xaqiijino inaynu jirno inaynu dad nahay waad ogtihiino waxay soo qaateen maxaa hayd shaqooyinkii lacagtii loogu talagalay siddeed iyo tobanka gobol ee soomaaliya weli cidi kamay hadlin iyo kumay ka jawaabin wadahadalkii soomaaliya ilaa now natiijo fiican may ka soo hoyin waxay ka soo hoyeen waxa weeyaan hawadeeni oo lala wareego maxay ahayd siddeed iyo toban gobol inaan laynagu tilmaamo inay dhakhaatiirteeni iyo maxay ahayd macalimiinteennu ay kaga muqdisho kaga qayb galaan wasaaradda caafimaadka maxay ahayd shirarka ay qabanayso ma bulshada shirarka ay qabanayso waxa weya wixii looga fadhiyey baanay weli qaban waxa weya ammaanka inay ka shaqeeyaan baan ugu maxay ahayd loo doortay ammaankii wuxuu noqday inaa wax aana weligeed iyo lee dhicinay maanta dhacday oo xabada laysla maraayo maxay ahayd suuqii oo dadkii marka ay baqanayaan oo annaka aan baqanayno leenahay ma baastooladan haddaba wada iibsanaa marka waxa weya dawladda somalilan waxaanu leenahay ilm adeerayaa wixii laydiin doortay dee maxaa hayeed ka qabta maalin dhaweyd maxaa hayd tuufaamaa dhacay maxay hayd dadkeenii oo dhan ba maxaa hayd daryaysan waxa ay halkii ay u gurman lahaayeen bu maxay ahayd markii aan u sheegno nidhi waryaalen barde ka hadla oo puntland iyo waxaan aad ka hadlaysa iska daaya halkaanu islahayn waad u tegey oo aan u sacabin aan u diyaar garownay inaan nidhaahno waad mahadsan tahay mar haddaad saaxilba adagtay unba lanagu yidhi saaxil may u tegin waxay u tegeen inay markabkii ay da isku soo tusaan oo la moodo weligood yaalood inaanay markab fuulin oo qof ka hadheeba aanay jirin oo la yaabnay cilmaad haddaad markab u baahantihin annagaa idin soo kirayn doone hana ceebaynayno caalamka hanagu ceebaynina oo ilaahay ka yaaba dawlad dhan oo jirta oo taagan baa tihiin ee laakiin ma tihidin dad maanta maxaa ahayd la yidhaaho cabsadii markabkiibaaba ka dhammaaday oo intii loogu talagalay in ka badan baa meeshii maxaa hayd la keenay oo dabeetana cuntadii ay masaakiintu cuni lahayd dabeetana maxaa ahayd iyakaa lagu deeqay waa xaaraan waa ceeb waa feelxumo war waxaasoo dhan intaad ka tagtaan baanu leenahay dawlad baa tihiin la doortee sidii dawladdu u dhaqmi jirtay in adeero u dhaqmo xaqii ay muwaadiniinta somalilan idinku lahaydna guta laakiin maxay xisbi qaranku qabteen muxuu hebel hebel yidhi muxuu xageebu maray telefoonno la dhegaysto wax war niman iyo waxaasu maha wax maxaa hayd ay dawladdu ku dhaqantee maxaa hayd aan waxaan odhan lahaa carruurtan yaree daba cararaysaan iyo dumarkii muwaadiniinta ay idiin shaqaynayaad koba jeelalka ku ridaysaan midaad tidhaahaan maxaa hayd text message bay dirtay midaad tidhaahaa hanti qaran bay sheegatay midaad tidhaaha maxay ahayd gacaankii bay ka dheeraysay war nimaniyahow waxaasoo dhan inaga daayo oo ay u soo noqono waxa maxaa hayd aad ay maxay somalilan idin doortay idinku soo noqna annakuna waajibkayagii lanagu soo doortay baanu qabanaynaaye ammaanka noogu dadaala ma diiday in markaan idiin sheegayna oonu idiin caddaynaynaa si fiican dhigaha u fura si fiican dhiina u fura cid alle cid looga daba fadhiisanaya shirkaas ma jirto shirkaas wuu qabsoomaya wuu qabsoomaya hadduu ilaahay nafta inoo daayo markaa ku gam-a ku seexda wixii aad maxay ahayd kala soo jeedintaan soo jeediya wixii aad ku soo darsanaysaa ku soo darsada dadkii ka soo qaybgeli lahaa sii diyaarsada ahlan wasahlan siyaad bare isagoo wax diidaaya oo maxay ahayd ka soo hor jeeda baanu haddana maxay ahayd diidi jirin oo uu dama sugadiisa iyo iyo iyo de intiisii kale kusoo darsan jiray war idinka waa nabad sugidna idinkama maqraanayso dad ad ku darsatana ma waayaysaan oo meel walba ay joogaan ila xisbiyaasha ay noogu yimaadeen iyo xafiisyadii kuwaas un iska soo dirta awal baad diran jirteen waxaan idin leenahay welcome ku soo dhawaada gacmo furan baan idinku soo dhawaynaya wax la qabsanaya ma jirto wax maxay ahayd anoo idinka qarinaya ma jirto wax dadka laga qarinaya ma jirto wax iyaga oo dhami waa buug furan ood akhrisan karaysaan haddaanaydan akhrisan garanayna dad idin akhriyaan idin soo diraynaa ee noo sheega